wax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo axada koo iyo tobanka bisha labaad labada kun iyo labaatan iyo afar qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada hogaamiyaasha siyaasadeed ee isbahaysiga mucaaradka azimia loomoja wan kenya ayaa sheegay in ay khasab tahay in lagala tashado magacaabidda gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i b c iyo saraakiisha sarsare ee guddigan madaxa xisbiga weypa colonsom sioka ayaa carabka ku adkeeyey in maamulka talada waddanka haya ee kenya kuwanza aanu keligii soo magacaabi karin mas-uuliyiinta guddiga waa guddiga e b c waxa uu xusay in sidii horeyba loogu heshiiyey ay khasab tahay in madaxweynaha dalka william ruuto iyo madaxa mucaaradka azimia loomojo ay isku afgartaan cidda hogaaminaysa guddiga doorashooyinka sidoo kale waxa uu dhaliilay hadalhaynta ah in madaxii hore ee i e b c wafula jabukati uu noqonayo madaxa waaxda cadaaladda ee dalka isagoo sheegay in jagadan ay hadda hayso garsoore maade koome mr msioka ayaa waxa uu xildhibaanada baarlamaanka ku booriyey inay mudnaanta siiyaan sidii loo soo magacaabi lahaa mas-uuliyiinta sare ee guddiga i e b c ee buuxinaya xilalkii ay banneeyeen jabukati iyo saraakiishii la shaqaynayay ee muddaxileedkeedu dhammaaday
bunge ikianza next week prioritize mambo haya ili kuwe na electoral and boundaries commission hatuwezi kukubalia kenya kwanza wa nominate makomishna peke yao na tulizungumza tukasema raila na ruto ni lazima wakubaliane ni nani atakuwa chairman wa ibc baadala ya huu chabukati kuondoka na tunasikia wengine wanasema chabukati awe chief justice kwanza tunasema martha come is a chief justice
madaxa xisbiga dhaab kenya horeyna usoo noqday wasiirka gaashaandhigga ee dalka eugin wamalwa ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in wax kala qaybsanaan ah aynan ka dhex jirin isbahaysiga azimio waxa uu tilmaamay in garabka mucaaradka ee dalka uu siyaasad ahaan sii xoogeysanayo si ay ula xisaabtamaan dowladda talada haysa hogaamiyaha azimio loomoja raila odinga ayaa dhankiisa waxauu ka hadlay arrimaha doorashooyinka wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay inuu taageero colonsum sioka haddii uu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada ee dalka
Kila mara mimi naenda naongea mambo ya Azimio, kana sisi tuko pamoja. Ati yo Kalonzo anatangaza anasimama na baba namna gani, ati mpaka baba asimame kwenye nia pana. Kama Kalonzo yuko candidate, kuna baya gani? Sisi mimi sijasema Kalonzo hawezi kuwa candidate. Mimi nimesema tumetoka mbali na Kalonzo. Kalonzo ameniunga mkono na mimi vile naweza kuunga yeye mkono.
waxaa xadka ay wadaagaan deegaanada transmara iyo kuuriya la geeyey ciidamo abni oo dheeraad ah kuwaasi oo ka kala tirsan waaxyo kala duwan saraakiisha ayaa halkaasi laga howlgelinayaa si ay ula tacaalaan isku dhacyada beeleed ee saameynta ay ka dhalatay waxaa arrinkan warbaahinta u xaqiijiyey taliyaha saldhigga booliiska ee koonfurta transmara charles opondo mr opondo ayaa waxa uu bulshada ku booriyey in ay saraakiisha ammaanka kusoo wargeliyaan dhacdooyinka wax u dhimaya xasiloonida dadka deegaanka ayaa dhankooda doonaya in wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran brofesor keduri kindhiki uu aagaasi tago si deegaanadaasi xasilooni looga hirgeliyo
lindwa sana sana sana tena ng'ata barikoi hii mpaka yetu inaonekana ukweli.
Tulingojea county commissioner akarudi kutoka Longoria, akarudi kwao. Tumeomba Kindiki afike Ang'ata, na asipofika sasa tutakuwa na shida zaidi. Tukaomba county commission tupewe KPR, ndio hii usalama ingine hatujapewa.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si kulula cambaariyey weerarkii xalay lagu dilay saraakiil ka tirsan imaaraadka carabta oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa dowladda iyo shacabka dowladda imaaraadka carabta wuxuu kaga tacsiyedeeyey saraakiisha ku naf waayey weerarkii ka dhacay xerada jenaraal goordon ee magaalada muqdisho saraakiishan oo la sheegay inay soomaaliya u yimaadeen si ay kaga qayb qaataan dibudhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed waxaan si adag u cambaareynayna falka foosha xun ee galaaftay nolosha saraakiisha wakhtigooda iyo naftoodaba u horay xoreynta dalkeenna iyo dibudhiska ciidamadeenna ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu furay madaxweynaha alaamaha amniga ee dowladda soomaaliya inay baaritaano deg dega ku sameeyaan falkaasi xalay ka dhacay muqdisho waxaana uu ballan qaaday in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo soo abaabushay falkan dowladda iyo shacabka walaalahan nahay ee imaaraadka carabta ayaan kaga mahadcelinayaa garab istaaga joogtada ah iyo dib u dhiska horumarinta soomaaliya ay annagoo sidoo kalena ay nagala qayb qaadanayaan xoojinta amniga ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xero ku taalay ee xa- waa xerada ciidamada lagu tababaro ee jenaraal gordon ee magaalada muqdisho ayaa xalay weerar ka dhacay halkaasi oo saraakiil badan la sheegay inay qaarkood ku dhinteen halka kuwo kalena dhaawacyo ay soo gaareen wararka ka imaanaya eh, deegaanka jecboor ee gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in halkaasi xiisadii ka taagneed odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaankuba ay ku baaqeen in xal loo helo xiisadan ayaa timid ayadoo in ka badan labaatan qof ay ku geeriyoodeen halka afartameeye kalena ay dhaawacmeen kadib dagaalo laba maleesho beeleed u dhexeeya oo deegaankaasi ka dhacay mas-uuliyiinta maamulka galmudug iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxa ay ku baaqeen in xal loo helo dagaalada qabaa'ilka ku salaysan ee deegaanada gobolka mudug kusoo laalaabta sidoo kale saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ayaa sheegay in ayaa sheegay in halkaasi loo dirayo ciidamo kala dhex gala dhinacyada dagaalamay si xal loogu helo dhibaatooyinka ku salaysan dagaalada beelaha ee gobolka mudug aadka ugu soo noqnoqda gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya iyo deegaano kale ayaa ka mid ah kuwa inta ugu badan ay ka dhacaan dagaalo beeleedyada dhibaatada geysta waxaana sidoo kale mar kasta loo jeediyaa baaqiyo dhinacyada dagaalamaya si xal loo helo ugu dambeyntiina kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa sheegtay in weeraro ay si wadajir oo u fuliyeen ciidamada maraykanka iyo ingiriiska looga dilay toddobiyo toban dagaalyahano ah xubnaha kooxdan laga dilay ayaa aas wadareed waxaa lagu sameeyey magaalada sanca maraykanka iyo ingiriiska ayaa xuutiyiinta la dagaalamay tan iyo bartamihii bishii hore kadib markii ay kooxdan bilaabeen in ay bartilmaameedsadaan maraakiibta adeegsanaya badda casa waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan weerarada ilaa iyo inta ay israa'iil ka soo afjarayso duulaanka ay ka wado khaza ee militari warkii aad kala socoteen star f m codka gobolka waqooyi bari waa inaga intaas anigoo faadima aan soo jeedinay maxamed nuufur sameynaya warkan warka xiganta ku kulmayna nabade